Guddoomiyaha degmada Waaberi Maxamed Sheekh Sayid Cali ayaa dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo wadada hormarta xarunta degmada oo uu burbur ka soo gaaray roobabkii dhowaan ka da'ay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay madasha dhagax dhigga maamulka degmada waaberi iyo qaar ka mid ah bulshada degmada waaberi maxamed sheekh sayid cali guddoomiyaha degmada waaberi iyo cali karaama guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada waaberi ayaa si wadajir ah uga warbixiyey dayactirka lagu sameynayo wadada inaan dib u dhagax dhigno dayactirka wadada v uganda ee hormarta buundada ilaa isku xirta dabka oo runtii bulshada markay cabasho badan nooga timid maamulkii anagoo ah waxaa isla garaabsanay inaan maxaa laleeyahay wadadan wax ka qabano oon dayactir aan ku sameyno hadduu alla eedno saaka ayaa qadarta inoo qorantay inaan maxaa laleeyahay waddadaas aan dayacatirno insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maxaa laleeyahay kuwii ku guulaysta aan noqono hadduu alla eedno waxaan rabaa intaas kadib halkan inaan baaq ugu diro bulshada ku nool degmada waa beri mar dhow waxaa rabnaa hadduu alla eedno inaan dhisano si isku tashi ah inaan ku dhisano waddada v liberia marka waxaan rabaa bulshada reer waaberi waxaan u baaqayaa inay ka qayb qaataan waddadaas dhismaheeda inay ka qayb qaataan iyo inay ilaa hadhow markii la dhisanayo ilaashigeeda ilaan waddada ayagaa iskale inay ilaashadaan nadaafadeeda balecdeeda wax walba inay ka qayb qaataan waxaan kaloo rabaa inaan ugu faa'iidaysto halkan bulshada reer waaberi baaq inaan ugu diro inay waddadan dhismaheeda markii la daayactiro in ayadana maxaa lalahay nadaafadeeda iyo balecdeeda iyo in la ilaaliyo ayadana ay ka qayb qaataan guud ahaan anigana haddaan nahay maamulka degmada waa beri higsigeyna waxaa waaye inaan maxaa lalahay sanadka soo socdo ama sanadkan gudihiisa aan gaarno maxaa lalahay waa beri oo nadiif ah oo amni ah oo aan isku tashanayno bulsho iyo maamul si wadajir aan wax ku qabsanayno hadduu alla adna maanta waxaan joognaa aan u joognaa dhagax dhigga waddada via uganda ee isku xirta buundada ilaa iyo isgoyska dabka hormartana degmada xarunta degmada waaberi waxaan ku dayactiraynaa isku tashi maamulka degmada haddaan nahay waxaan aan ka jawaabaynaa cabashadii ka timid gaadiidleyda iyo dadka mara waddadan oo aad uga cabanayay burburka ay roobabkii u keeneen nimco walba nusqaanteeda leh roobabkiia waxay sameeyeen godad aad u fara badan ay u yeeleen godadkiiaan maanta aan dayactir xooggan ku samaynaynaa maalmaha soo socda oo saddexda maalmood labada maalmood oo kale soo socota maanta saddex ku tahayna shaqadan way soconaysaa saddex qaybood aan u qaybinaa qayb maanta ka shaqaynaynaa qaybna berrihan ka shaqaynayna haddii ilaa yidhaahdo qaybta dambe oo gunaanadkana saa dambaan soo gebagabayn doonnaa sidoo kale waxaa maamulka degmada u qorshaysan inaan dib u dayactir ku samayno ama aan waddo laami ah ka samayno waddada via liberia sanadkan intaan ku guda jirno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay waddadan dayactirkeeda oo ay ugu horeeyaan guddoomiye waaxiidyada degmada iyo dhammaan maamulka degmada waa beri